bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaalo duurfaylaa ka dhowaada warkada hornamo warsan qodobada dhugunsidayaalka dheegi doontaan unuuna siinkahayn weybaa kumid ahaa qoysaska bogtaale ee ka nool magaalada baydhabo oo waadahayeen xaalad nolol xumo oo ka haysata gudo magaalada wadamada qaar ee muslimiinta oo sheegeen inti maalintii baryaya eta maalinta koowaad ee bilo barakaysan ee ramadaana webiga jubba oo fataadka sameeyay degmada baardheer ee gobolka gada ciidanka dowladda oo dhaqdhaqaaqaya ciidanku wadaan gobolka shabeellada hoose dowladda soomaaliya oo shacabka dartii farin ku saabsan cudurka covid kumi sagaala dowladda soomaaliya oo amaraha ku rogday baabuurta dad bob linjey sidii goobo ganacsi oo yeelayiin soomaalida ka nool koonfur africa akhbaaraadka banaankana banka weyn sacuudi oo an iska diyaariya hayta xayiraad saliid oon ku gooyo kora dhinaga donald trump iyo weliba trump oo saxiixi amar lakaroojiya kaarka deegaanshaga mareykanka ee waa kaarka laka isticmaalo dalkaas
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guud warsan media network
duhurnimo dhugunsidayaal khamiise uu taaragdanaya ka eedanta labaatii kowda bilo afaraad sanadka lamada kun iyo labaatankahaana soo bahayana qodobadii warka duurnimo dhugunsidayaalaha ka dhawaada yoogi oo fisanga qoysaska bogtaale ee ka nool magaalada baydhabo iyo weybayo kuwa waadahayana xaalado nolol xumo oo ka haysata gudo magaalada baydhabo xelo soomaali iyo ku bilaawadeen roobabka gu-ga saasoo kalena ee soomaali iyo laku jiran kiisas ku saabsan cudurka coronavirus faafahinta warkan weybaninhaye waa cabdulaahi maxmed cabdiraxmaan weliba guud ahaan dalka soomaaliya ku bilaawaday roobabkii guge roobabkaas oyoo inta badan bahadee ku bilaawadan guud ahaan dalka soomaaliya iyo weliba magaalada baydhabo iyo kumadata meelo inta badanba roobabkaas kagu badayay maalmooga inkada dambeeyey roobabkan iyo weliba qaylidhaanha kuweerahayta dadka barakacayaalka ee oo ka jara kaamamka magaalada baydhabo horjoogaga kaamka buuriyo shabeello maleelo cabdi cusmaan iyo weliba uuse sheegay in kaamka use biyo badan hagalan maadaama kaamka usekiyaala meelo biyo mareen taasna iyo anfududayti in use kaamka biyaha galan waa kuu godoomiyiga kaamka buuriyo shabeelow usoo ku hadlow kaamka buuriyo shabeelow kaamka leerow ayaa horjeedin ahaa dhib badana ayaa noohaay dadka oo meelo dadino oo masaafinta ah kaarar oo ma jara jiray gooda fashion dhiibtay oo may leeraw suusaar leeraw dhiidlaaw leeraw kaararkaas dadka oo laku jiray oo walba kagaadadahayna ka jiraan eedaan dhibaataysiiyey hay-ad kale hata mashruuc wal siyo hayto oo beeso siyo hayto ma jarta ilaahay hooba era masaakintaas meelaka baaba ahayta ini laha araga eedaha samafalka dowladda koonfur galbeed mayba ku codsadaana ini kaamulkaas oo barakaacyaalka ka noolaan dhibaataysano si dorlaka qaba dhibdorlaka qaba sidoo kale horjoogaga kaamka buuriyo shabeelow iyo weliba usiishaga inuse kaamkan dhisiyiishan san ibar intii muddadaas haytan iyo meelin deganaayeen may kiyaala dagaandega kiyaala sheebta gobolka leeraas wadahoolaa cusub e ya kiyaala kaamka may dhisinyaa shan sinna kaamka may dhuuska noole lama boqol in labaatan dhuusa ka noola eedno waanan dhibaataysiiyey mandarka kan shalay shansa ah beer yukon oo boqolaha ka gooyi kaamka oo masaakinta eedan dhibaata giri mayla raay adal waryo ka dhagadaayan iyo walay dhar ela argaay kan ku qaaday kay shansaa shalay hadeerayu dadka barakacayaalka ayaa xiliyadan weliba yahla daraseeyo hoyla-aan iyo caafimaad daro taas oo ku dhalawaasa roobabka maadaama yo-yiin daddan yar ee oon haysana weliyo roobka isku ka difaacan cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan raadiyo warsan baydhaba
wadamada qaar ee muslimiinta iyo weybayo sheegananti maalinta beryay iyo ka beeganta maalintii koowaad ee bilo barakaysan ee ramadaana warbixin arrintaas ku saabsan way baninhaye bashiir cabdulla ismaanga
maalinka koowaad ee bisha barakaysan ee ramadaan oo lagu go'aaminayo aragtida bisha ayaa la rajaynayaa inay noqoto maalinka jimcaha afar labaatanka abriil sida ay sheegeen wadamo badan oo carbeed kuwa oo ku jira bandow oo la xidhiira cudurka dilaaga ee coronavirus qatar masar lubnaan morocco syria united arab emirates iyo wadamo kale oo muslimiin ah ayaa saadaalinaya in maalinka jimcada ay u badnaan doonto maalinka koowaad ee ramadaanka imaaraadka ayaa sheegay in baaritaano ay ku bilaabayaan curashada bisha barakaysan ee ramadaan halka xukuumadda riyaadna ay sheegtay in habeenka jimcada ay soo gelayso ay baaritaanada bilaaban doonaan boqortooyada sacuudi carabiya ayaa muslimiinta dunida ay ku xirtaan bisha taas oo ka dhigan in hadda ay muujinayaan in jimcada ay tahay maalinka koowaad ee bisha ramadaan maraykanka iyo wadamada yurub ayaa bulshooyinka muslimiinta ah ee ku nool wadamadaas waxa ay sheegeen inay rajaynayaan in jimcada ay noqon doonto maalinka koowaad ee ramadaanka sida ay sheegeen saynisyaanada iyo xukuumadda qatar baaritaano ay sameeyeen ay ku ogaadeen in bisha ramadaan ay dhalan doonto habeenka jimcada soo gelayso sida ay tilmaameen saynisaanada qatar waxa ay sheegeen in shanta galabnimo maalinta khamiista bisha laga arki doono koonfurta iyo waqooyiga america xilliga fiidkiina guud ahaan in caalamka ay kasoo muuqan doonto muuqashada dhalashada bisha ramadaan ayaa saameyn waxaa ku yeelan kara xaaladaha kala duwan ee cimilada taas oo mararka qaar ay dhici karto in aan la arkin bilaha hijriyada ayaa ku dhammaada inta u dhexaysa sagaal iyo labaatan ilaa iyo soddon maalmood waxaana ay ku xihan tahay aragtida dayaxa ee bilaha hijriyada ayaa ku dhammaada inta u dhexaysa sagaal iyo labaatan ilaa iyo soddon maalmood waxaana ay ku xidhan tahay aragtida dayaxa ee bisha cusub marka la marayo habeenka sagaal iyo labaatanaad haddii aysan soo muuqan markaas waxaa sida caadiga ah la dhammaystiraa soddonka maalmood sida loogu dhawaaqayo curashada bisha barakaysan ee ramadaan sacuudiga iyo wadamo badan oo muslimiinta ah ayaa dhaariya dadka sheega inay arkaan bisha iyadoo uu jiro cudurka coronavirus howlo badan oo la qaban jiray inta lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan ayaa la filayaa in aan la qaban doonin wadamo badan oo muslimiin ah kuwaas oo dhaca bariga dhexe ama dunida inteeda kale dowladda sacuudi carabiya ayaa sheegtay in ay sii wadi doonaan xayiraada saaran dhammaan salaadaha jameecada ee gudaha dalkaas iyadoo ay ku jirto taraawiixda
ciidan mahadsanyi bashiir cabdullah ismaan iyo haayi kaasa wararkan oo dirahaya degmada baardheera iyo boyboyo sheegaan anti webiga jubba ee marowa degmadaas uu saaxalaya igeeka buuse ka fatahami meelaas islamarkaadna uu sijeysadee khasaarooyin shalduban oo deeri dadka beeraleyda iyo xoolo dhaqatada ee ka nool dalka waa magaaladaas daadadka uuse sameeyay webiga weyba waa laka aragayayaa dhammaan beero kala dhowa webiga weybaana laka qiyaasay beero usuwalyeelada deersiiye ee degmada baardheera antiyo diirayan lama kun lama boqol iyo toddobaatan beerood sidaasna weyba warbaahintan sheegay maxamed cabdiraxmaan oo ee guddoomiyaga iskaashatada beeraleyda jubba ee baardheera weyba minateediyo ku barakacay dad laka qiyaasi sida boqol sagaal iyo toddoba qoys oo ka nool hareero webiga jubba ee marow degmada baardheera ciidamo ku tirsankaan dowladda federaalka soomaaliya geeka weybayo dhaqdhaqaaqyo ciidana kuwadaana deegaani degmooyin ku tirsan gobolka shabeellada hoose ciidamada kumaandooska soomaali guutada tun i lixaad ee danab iyo howlgal shalaya kala wareegan dhulka xeebta ee deegaanada dhanaane gandarshe iyo jilib oo dhiyow ama kayaala gobolka shabeellada hoose taliga guutada tumi lixaad ee kumaandooska danab gaashaanle ismaaciil cabdi maalig iyo sheegay intii al-shabaab deegaanadaas laku saari islamarkaadna yoo hadda ka sugayan ciidamada dowladda gaashaanlagan weybowsaas oo kale sheegay inti ciidamada kumaandooska iyo sii wadi doonaan howlgallo ku dhanee al-shabaab ilaa deegaani degmooyinku ku sugayin shabeellada hoose lagu kasaarawa wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda soomaaliya fawzi abikar nuur iyo markalanka baaqdi dadka soomaaliyeed intiyo qaadan talooyinka caafimaad ee qeybta ku ee dadaalada laga xakameeyahay cudurka sida dhaqsaganka faafahay gudo dalka soomaaliya marwe fawzi abikar nuur iyo sheegtay intii dowladda iyo wada dadaala iyo hakatan la hayno oo laga fadahay inti laka yarayo faafyowka iyo saameynta uuse bulshada kaweeldhada karo cudurkan corona weybanaa cadeyday intiis wada jiray shacabkii dowladaba muhiim kaeto shaqadan dareerta dowladda soomaali gaar ahaan wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada iyo muhiimada koowaad weybayo dadaal weyn angakajarta xakamayowka cudurkan covid sagaal ee dhibaatada badan ka haya dunida guddiga koorseedowkii wacyigelinta xanuunka covid sagaal ee puntland iyo shaacyan antiyo karantiilen todoba qof walanku ka shaki antiyo qaban cudurka coronavirus guddigan iyo weybayo ku codsadeena shacabka deegaanada puntland antiyo anqaarsana cudurkan saas oo kalena lambaahanyo intiyo hogaansamaan talooyinka wasaaradda caafimaadka i daryeelka bulshada dowlada federaalka ita maamul goboleedka puntland iyo dhaqaatiirta caafimaadka dhina kalena dowlada federaalka soomaaliya qaadi tallaabooyin horleh oo laga xakameeya haya faafitaanka cudurka coronavirus oo dadyoonka ka dhamadan gudo dalka soomaaliya haano kalena la jiifan taliga ciidanka boliiska soomaaliyeed jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar iyo ka amari daraawalada baabuurta dadweynaga ee ku shaqeeya gudo muqdisho antiyo yarayeen dadka badan ooyo qaado jareen amyo ka qaadayeen baabuurtiyo wibowse sheegay intii baabuurtii horeen qaado jari soddon qof hadda lagu fado intiyo qaadan keliya toban shan qof waybana ciidamada ilaalada deegaanka uuse ka amara intiyo tallaabo ku qaado doonaan ideen hogaansamo ay taa markaa kuba hilaamo boliiska dowladda tallaabadan iyo weybayaha keeda seexela dowlada soomaaliya iyo wal kubadeli bandowgii saarnaay gudo magaalada muqdisho taasoo hay lamada saac hamiinamo haddana laka dhagi halka saa hamiinamo ilaa keegi tum-i kowka saa hiraabnama wararka ku kooyahaya dalka koonfur africa iyo shagaantii burcad koonfur afrikaanga iyo bob njaysidanga goobo ganacsi oo yo la hayeen soomaalida ka nool dalkaasa burcadan yee la tilmaamintiyo boobeen lama tukaan oo lahaayeen ganacsato soomaali ee dalkaasa iyo in roogan amayo ka haysadaan ganacsata soomaalida ka ganacsadaasa dalka koonfur africa iyo weybaayo welwel kumuuji hayana boobka noocyadan oo kala oo burcad koonfur afrikaaniyaan ee yo ku jaysidayaan gudo dalkaasa biliiska koonfur africa yee la tilmaamahayantiyo iyo wadan tallaabooyin iyo kuka horseedahayaan boobka inta badan jaysada soomaalida saas oo kale shalaya hayti markaysadan oo kale dada iyo waa dalka koonfur africa gaar ahaan magaalada cape town lagukuboobi tukaamiyo meeleyska lahayana meel warkaasiin ku kooyahay dhugunsidyaal idaacadda warsan ee magaalada baydhabo sacuudi carabi iyo ka fikirahayta meeliya ambiro lahayta malaayiin barmiil oo saliid ayrin eh oo saaran maraakiib saliida qaadaas oo ka wajahan gudo maraykanka haddii madaxweyne trump uuse mamnuuco saliida lagu dhoofiyo boqortooyada sacuudiya qiyaastii afartan milyan oo barmiil oo eh saliid ayrin oo sacuudi lugusheeni iyo hadda ka wajahan maraykanka weybana la filahaya intiyo diiranga maalmaha dareer gudo dalkaasa taasoo cadaadiisa kasii kororo doonta suuqyada oo markii horeba buurdhaafiyeen saliida lugusheena oo sacuudiya saraakiila maraykanka iyo dhowaan sheegan anti washington iyo ka fikir hayta antiya roojida saliida cayriin ee laakudhoofiyow sacuudiga ama biyaha saarasa waayo saarta canshuur dheeraad ee ilwareedyo kala dhow sacuudi iyo weybayo sheegahayn anti boqortooyada iyo iska dayahayta antiye diyaarada xayiraada haddii madaxweyne trump hakakarooga meeliya jeeyasa lama ilwareeda oo hadda sheegahayn anti sacuudigiiyo ka fikirahayd anti dalal kale lambira saliida haddii maraykanka uusa mamnuuco anti lahageli gudo dalshaya ganacsatada saliida ee yurub iyo aasiya sheegan antiyo jaranga filashe anti sacuudigiiyo jeeyi doonta anti suuqyadiiyo dalka sacuudigiiyo ka gadaasa saliida waa haddii washington iyo hakaroogda xayiraada suuqyada saliida maraykanka iyo horaantii toddobaadkan burbureen iyoona qiimaga halkii barmiil uusa ku hoos mariyay eber dollar inkastoo reeda aan ka badan markii waa kureed arrintaasa faafitaanka cudurka coronavirus oo hoosan dhigi dalabkii shidaalka ayee horseeday burburkan weyn ee kakooyi saliida lijiyo gudo washington taasoo maraykankana ka qasabta intiye ku fikiran inti la mamnuuco saliida dalashalaha geliyawa amka dambeyntiina dhugunsidayaal madaxweynaha maraykanka donald trump iyo weybowsa saxiixay amar madaxweyne oo si kumeel gaar ahaan ee anka rogiyow ansixinta haana kumid ee kaararka deegaanshada maraykanka ee kaarka gaduudana amarkan oyo nkajarna dhowr xaaladood iyo weybowsa dareero doone muddo la waa lixdan bere e weybana laku yaaba intii lasii dheereeya mudinta oo laka mamnuucawa ama laka hakayawa kaarka gaduudana trump iyo sheeginti amarkana lanka taragal inti laka ilaali shaqooyinka shaqaalo maraykanka ee dhaqaalo uusa waalyeelada hadeersi cudurka coronavirus dadka dhaleecayaw ama yo diidayan trump iyo weyba yo ka eedayana inti usa cudurkan isticmaalahayo fuliyowka siyaasado xagjirka eh ee dareerka uusa muddada dheera waa ka gooyawa xillo walba gudo dalka maraykanka markii la deera xilo doorashada guud ahaan dhugunsidayaal warkaysin kula dareertan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo surunkan igaga warkaana shuur ismaaciil axmed eesnila dareer siyaasi salaad iyo farsameeya intii warkanka lamid ereedinku kulmaana dhugunsidayaal saasi amaanala